إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenii raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah in ka badan labaatan ruux ayaa lagu dhaawacay dibadbaxyada ka socda dalka kenya ee looga soo horjeedo booliiska dalkaasi ciidamada shisheeye ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka shacabka ah dhallinyarada ku dhaqan magaalo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya shaqo la-aan bahsan intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadaan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wacan waa habeenimo jimca afar iyo labaatanka dulxiji sanada kun afar boqol lix iyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan sagaal iyo tobanka bisha lixaad sanada laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan in ka badan labaatan ruux ayaa lagu dhaawacay dibadbaxyada ka socda dalka kenya ee looga soo horjeeda booliiska dalkaasi baxweynta qodobkanna waxaa halkan kasoo jeedinaya waryaheena cadnaan xaaji muxseen dibadbaxyadii maalmihii lasoo dhaafay ka socday dalka kenya ayaa waxaa lasoo warinayaa inay geysteen khasaarooyin nafeed iyo kuwa hantiyadeed dibadbaxyada ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen dad badan oo shacab ah kuwaas oo ay rasaas u adeegsadeen ciidamada dowladda kenya hay-ad sheegtay inay u doodo xuquuqda aadanaha oo ka howlgasha kenya ayaa shaacisay in dibadbaxyada ka socda dalkaas ay ku dhaawacmeen laba-iyo labaatan ruux kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan guddoomiyaha hay-adda ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliiska kenya ay dibadbaxyaasha u adeegsadeen rasaas sunta dadka ka ilmaysiisa iyo tacdiyaad kale isagoona cambaariyey tasarufaadka ciidamada booliiska dalka kenya ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambeysa isa soo taraya dibadbaxyaasha looga soo horjeeda booliiska waddankaas kadib markii ay gudaha xabsiga ku dileen wiil dhallinyaro ah oo ay ku sheegeen inuu kasoo horjeedo ciidamada booliiska waddanka kenya si kastaba ha ahaatee dibadbaxyadan muddada qaatay ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona shacabka ay dowladda kenya ka codsadeen in sharciga la hor keeno dhammaan saraakiisha ku lugta leh dilalka sharci darrada ah sida dilkii xabsiga loogu geystay wiilka dhallinyarada ah iyo toogashadii shalay loo geystay dibadbaxyaasha magaalada nairobi ciidamada shisheeye ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka shacabka waxaa faahfaahin qodobkan ku aadan halkan inoogu soo jeedinaya wariyaheena maxamed muude abu muslim ciidamada shisheeye ee ku sugan gobolka shabeellada dhexe ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ay ka geysanayaan qaybo ka mid ah gobolkaas dadka ku dhaqan deegaanka buurane ee shabeellada dhexe ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay dhibaato ba-an ku qabaan ciidamada shisheeye ee burundi kuwaas oo xajiraad ku soo rogay beeralayda una diiday in ay beerahooda fashaan xoolahoodana dhaqdaan waxaan cabasho ka nahay ciidamada amisom ee degan khaasatan tuulada buurane ee ka tirsan degmada macadaay annagoo ah beeralayda ku dhaqan deegaanka buurane waxaan u sheegaynaa ummadda islaamka dhammaan gaalada meeshaas deggan inay caqabad ku haysto dadka deggan deegaanka buurane xoola ha wadaano beeraley ha ahaadaano midda kale gaaladaanu meesha waa la keensaday maahine ma ahin mid ayadu iska timid war ummaddaanu waa baaba'day maalin walba xabbaddii nagu bilaabaan subaxii lix saac ayay naga jiraan guddoomiyaha degmada mahadaay axmed xuseen afrax waa maqlaya xabadda nagu dhacayso wax uu ka jeediyo oo hadalana ma jirto madaxa guddiga beeralayda buurane ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in madaxda maamulka la baxay hirshabeelle ay wax ka ogyihiin arrintan sidaas oo ay tahayna aysan ka hadli karin dhibaatada loo geysanayo bulshada inay naga qabto gaaladan barbarooniga saaka ana siibtay talaali raba waa kan gacantaan ku haystaa burundiya iga raacadeeyey ilmo ma joogaan erey ma joogo wadankan subax kas habadaa nagu sooto saddex- laba saddex hablood habad nagu soota barakaa aadi ee meesha ka taagna beera lagama shaqaysan karo howlo lama raaci karo dhibaato weynaana haysata shacabka buurna haddii nahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta war ma dhinna warkii raggii iga horreeya walaalaha dhameey caqabadda caqabada gaaladaan hayno aniga ma qabno ayagaa dhibaato nuugu filan jidka naga gooyo xabad soo bilaaba muga xaafadda ka soo baxaan imtixaanadooda ka soo baxaan xabad soo bilaabo ilaa ay lix saac xabad hayaan rag badanaa meeshaa ku dhintay Een, gudoomiyaha mahadaay kama hadlin madaxweynaha hirshabeelle kama hadlin basal lagama talaalo karo basashaas hadda saaka dhulkii loo kawaawey waa la waa la dhex jigi waaye beeralayda walaayaadka dhib-aad u xoogan ayay ku qabaan ciidamada ku soo duulay dalka iyadoona aanu ka hadli karin maamulada dowladda federaalka dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan dhalinyaro ku dhaqan magaalo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya shaqo la-aan baahsan faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariyaheena maxamed qaasiim dhalinyarada ku nool magaalada jowhar oo ah xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen shaqa la-aan baahsan ay ka jirto magaaladaas waxa ay tilmaameen in xirfadihii ay garanayeen aysan ku shaqay karin taasina ay tahay mushkilad weyn لأن ما أنت أنا واحد صبرتي عن حفدي قانا واحد بالبقى أنا كشقيت كر أدوني عيل كذا ويا أدوني حاك نولانا لأن واحد أنا صبرت ما بقى أنا كشقيت كر معينه dhalinyarada xirfad way leeyihiin laakiin in gacanta laga qabto iskiiliskooda meel loo furay ay u baahan yihiin ilaa weli waa la la'ya xaafadooda joogaan dadku waxay soo baranayaan laakiin iskiiliskooda waa haystaan shaqaan lahayn shaqa la-aan baahsan ayaa haysata dhalinyaro fara badan oo ku dhaqan magaalooyinka ay ka taliyaan maamuladan shisheeyaha ku daaban ee ka jira qaybo ka mid ah dalka soomaaliya dhalintaasoo hadda la nool duruuf joogto ah kadib markii ay dowladda federaalka ku wareejisay ilihii dhaqaalaha ugu muhiimsanaa waddanka shirkada ay leeyihiin dowlada shisheeye kuwaasoo si bilaash ah iskaga qaadanaya khayraadka dalka aqooyahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa markasta dadka kula taliya in ay fadhiga ka kacaan islamarkaana ay iska celiyaan shisheeyaha khayraadkooda boobaya si ay shaqooyinkooda xur ugu noqdaan taas oo faa'iido fara badan dadku ay ka helayaan dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabanaynaa warkii habeen ood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan